Wabiga Shabeelle ee dhex mara bartamaha magaalada Beledweyne ayaa buux dhaafay kadib markii daadad badan ay ku soo rogmadeen dhulka dowlad-deegaanka Soomaalida oo uu ka yimaado wabiga. Heerka lagu cabbiro biyaha wabiga ayaa hadda maraya lambarka sagaalaad oo ah kan ugu dambeeya, iyadoo laga cabsi qabo fatahaad u geysta wabiga Shabeelle. Hay'adda Cunnada iyo Beeraha Adduunka ee FAO iyo maamulka gobolka Hiiraan ayaa si wadajir ah ugu baaqay in laga digtoonaado fatahaad u geysta wabiga Shabeelle ee dhex mara magaalada Beledweyne. Dadaallada biyo-xireennada laga hirgeliyay magaalada Beledweyne ayaa wax badan ka tarayay fatahaadii uu geysan jiray wabiga Shabeelle, iyadoo markii hore marka cabbirka biyaha wabiga uu gaaro lambarka sagaalaad, magaalada laga barakici jiray.
maasha allah walaal eh, waa jirtaa cabsi cabsi badan waa jirtaa marka insha allah kulli waxay noqon doontaa allahu acla waaye wax hadda marka hadda shi- isha aan ku hayno hadda oo na soo gaarma laakiin hadal hayntu way u badan tahay eh, biyo baxa badan baa soo socota ha laga fogaado maarata dadka eh, meelaha webiga agaarkooda jooga eh, ha ka fogaadaan maadaama maarata ay soo maarata soo wariyeen annagana sidoo kale waxaan leenahay maarata intay wax ku gaarin maxaa ku gaarin maxaa ku gaarin karoon in maarata ay ka fogaadaan ay ka forjignaadaan intayna maarata ayna biyo baxaas aynan qabsan saasaan maarata ku wacyigelinahay dadka oo magaalada eh, meelaha webiga agaarkiisa jooga walaal maya maya maya ma walaal eh, waxaa waaye hadda eh, muddooyin badan maarata biyo xireen badan maarata ayay jireen marka inkastoo hadda aniga dadkaas oo bulshada ku nool magaalada aan ka mid ahay oona dadka suuqyada aan ka mid ahay Rajo noocee laga qabi karaa biyo-xireennada la sameeyay inay ka hortagaan fatahaadaha ka dhacaya magaalada Beledweyne?
walaa biyo xireenno badana dhacay oo juhdi iyo dadaal badan lagu bixiyey oo dadka maarata eh, hay'adaha samfalka iyo maarata dadka oo cuqaaladaha ugu waaweyn magaalada eh, maarata ay ka qabteen marka insha allah eh, aad baa maarata aan ugu rajayna ugu rajo weyna in maarata ay cabsidan eh, tii hore ay maarata ay maarata ay ayna maarata ay ay- ayna si tii hore ayna ahayn oo hadda maarata eh, biyo xireennaas aad in maarata sida badan boqolkiiba eh, maarata sagaashan lagu badbaadaya ay ila tahay insha allah walaal taas waxaa waaye aad aad aad aad maxaa waaye maxaa ku gaar maxaa ku gaarna ka wanaagsan inaa maarata waxaan baaqan u dirayaa dadka maarata magaalada eh, maxaa yidhi webiga agaarkiisa ku nool inay maarata iskaga baxaan oo maarata ay ka foolajignaadaan intayna maarata ay ay qabsanin eh, maarata biyaha marka ay hadda ka fooljignaan meelaha maarata ay ugu badbaadi karaan ay hadda tagaan saasa maarata ugu baaqan lahaa dadka magaalada maarata eh, webiga agtiisa ku nool maarata walaal anoo ka mid ah bulshada ku nool magaalada beledweyne cabsi aada u badana laga qabaa buundooyinka oo kale biyaa soo buxsamay oo biyaha soo taray marka ilaahay ha ka badbaadiyo inta muslina aadaa looga cabsanayaa biyaha inay fatahaad sameeyaan marka biyaha aadaa looga cabsanayaa sanadkan ilaahay ha naga badbaadiyo Maxaa baaqguda u diraysaa bulshada ku nool deegaanada hoos yimaada wabiga jinkiisa?
Een, marka ugu horeyso bulsho wax ma qaban karto haddaan dowladda aysan gacan ka haysan dowladda hirshabelle waxaan ka codsanayaa khaasatan degmada beledweyne een, oo ugu horeeyo madaxweyne ku-xigeenka gudoomiyaha gudoomiyaha ku-xigeenada een, arrimaha bulshada iyo maaliyadda intaba in ay xoogga saaraan sidii ay ula tacaali lahaayeen tahaadan cabsida weyn ay ka qabaan bulshada ku nool magaalada beledweyne Een, bulshada markaas ay wax qaban karta haddaysan haddii ay dowladda ay gacan ay ka helaan markaas ay- bulshadan ay wax qaban karaan Rajo noocee laga qabi karaa biyo-xireennada laga sameeyay magaalada Beledweyne sida kiliga waraabaa loo kale?
sanadkan aad iyo aad ayaa loogu guuleystay inta badan inta badan baan dhaho Een, keligaan waraabaa leh iyo aaday aan uga mahad celinayaa intii ka qayb qaadatay een, dhismihii bundada bunda koowaad ama aa, keliga waraabaa leh aadaan uga mahad celinayaa wax weyn ayay ka tartay bulshada